Hamjambo, salamu alaikum.
xildhibaanka deegaanka mvita ee magaaladani mombaaso mudane cabdisamin shariif naasir oona tartamaya sanadkan labada kun iyo laba labaatanka doorashada la filayo inay dhacdo bisha sideedaad sagaalkeeda xilka barasaabnimada ismaamul goboleedka mombasa ayaa waxa uu magaaladani mombasa uga dhawaaqay cidda uu dooranayo ku-xigeenkiisa munaasabad ka dhacday garoonka saraani ee magaaladani mombasa ayaa waxa uu francis dhuya u magacaabay inuu noqdo ku-xigeenka barasaabka ee ismaamul goboleedka mombasa Ndugu yangu Francis, kando ya kuwa mama anatoka kutoka jamii ya Wajaluo, baba ni Mmijikenda, yeye mwenyewe amejiita ni Mmombasa. Francis alifanya kazi kama mwanahabari, kisha baada ya hapo akawa ni katibu wa Coast Parliamentary Group, lile shirika la wabunge wote wa Pwani. Kazi yake ikawa ni kucoordinate, kuweza kuweka mipangilio baina ya wale wabunge wote. Ndugu yetu Francis akaweza kufanya kazi katika serikali ya kaunti, kwa hivyo experience ako nayo. Baada ya hapo akawa yuko katika British High Commission kuleta uhusiano mwema baina ya serikali za nje na kaunti yetu ya Mombasa na serikali nyingine za kaunti zilizoko katika pwani.
francis dhoya oo horey u ahaa mid ka mid a wariyayaasha ka shaqayn jiray mid ka mid a warbaahinta ugu magaca dheer ee dalka ayaa sidoo kale horaan labada kun iyo saddex iyo tobanka waxa uu la soo shaqeeyey barasaabka haatan xilka ka tegaya ee ismaamul goboleedka mombasa xasan joho isagona sidoo kale la soo shaqeeyey midooda xildhibaanada baarlamaanka ee gobolkani xeebta waxauna sidoo kale sanadii ugu dambeeyey uu la shaqaynayey safaarada dowladda ingiriiska ee dalkani kenya isaguna u qaabilsanaa dhinaca horumarinta caalamiga mudane cabdisamin shariif naasir xildhibaanka laga soo doorto deegaanka mvita ayaa waxa uu sheegay intuu ku fadhiyey kursiga xildhibaannimo ee deegaanka mvita inuu wax badan ka soo qabtay gobolkan xeebta iyo weliba sidoo kale u doodidda dadka ku nool gobolkani waxaana uu sheegay in haddii uu guulaysto xilka barasaabnimada ee ismaamul goboleedka mombasa wax badan uu ku qaban doono horumarinta ismaamul goboleedkani Siwezi sasahau safari mloweza kwenda pamoja na mimi kwa muda wa miaka kumi kama mjumbe wa eneo la Mvita, na katika safari hii nadhani hakuna atakayepinga, nimekuwa katika mstari wa mbele kulinda haki zenu, kulinda ugatuzi, kuwekea heshima katiba yetu ya Kenya na pia vile vile kuweka sheria zinazofaa watu wetu wa Mombasa, pwani na Kenya kwa jumla.
munaasabadda uu cabdisamin shariif naasir uu ku magacaabayey ku-xigeenkiisa ayaa waxaa goobjoog ka ahaa qaar ka mid a hogaamiyayaasha laga soo doorto ismaamul goboleedka mombaaso iyo bulshada magaaladani maxamed cabdi bootaan warbaahinta sta magaalada mombasa